wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo ay wehelinayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee dhaqaalaha buluuga ee jubbaland iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada jubbaland ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose odayaasha dhaqanka deegaanka raaskambooni ayaa mas-uuliyiinta uga warbixiyey baahayaha asaasiga ee ka jira deegaanka sidaad og tihiin hal isbitaal baxadeer furan oo yar ah oo m c h ka m c h ka tala daawo male waxaa hore haystay dadka oo maaragtay oo emergensiga meel loo qaado ma jirin markiismaa loo qaadi jiri iyadoo maaragtay oo oo maaragtay oo gaadid iyo rafaadkaas iyo dhibkaas markii unqaa loo qaadi jiri ambalaas male laga yaaba islaanta umate foosha hayso intii lala ordaayo kismaayo aa la fiirinaya dhexday ku dhimataa ama haddii ladao kiyunga hala geeyo laamuma dhowo dhexday ku dhimataa marka waxaan ku raysaan lahayn magaalada kiamboni dowladda jubbaland inaad dib u soo fiiriso xagga caafimaadka inaad nooga taageerto xagga caafimaadka garab nooga siiso aad baa looga warramaa oo maanta meelaan laga warramaya ma jiraan dagaal baa dhacay alxamdulilah deegaanka waxba dhibaata kama soo gaarin oo dad hadda wax ku gaarin ma jiraan guryo waxyeelo badan baa gaareen guryo badan baa wax gaareen laakiin ruux kuma goono hadda naf ku baxdeen lama socon dhibka lama xisaabi karo waxaan xisaabayno oo intaa intaa waa dhihi kara maahan magaalo tuula ah oo haddii dagaal lagu dagaalamay dhibaatadeeda ninkasta wuu dareemaya dagaalkaas alxamdulillah ilahay baa naga badbaadiyey laakiin wuu dhacay annaga reer jubbaland baa nahay meeshaan wixii dhibka ka dhacay horta wax laga haysi kara maaha ummaddan waa reer jubbaland saddex iyo toban sano jubbaland ayay ahayd isbeddel yar ayaa dhacay shacabka isma bedelin shacabka waa sidiisii laakiin maamulka mas-uuliyiinta ugu sarreysa ayaa isbedeleen maadaama dadkan uu shacab yahay meeshaan waxaa ka jirta dhibaato aad u fara badan dagaal baa dhacay dagaalkii dhacay horta ilahi wax noguma yeelin ilahi wuuna badbaadiyey oo qofna hadda noogama dhiminin wax dhaawasaasna ma jirin dadkaa ilaahay baa badbaadiyey laakiin dhibaato ayaa jirto dhibaatada jirta maxaa waaye dadki oonba ay baabihayaan gaajo ay baabihayaan wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland ibraahim cabdi xasan ayaa ballan qaaday in baahiyaha deegaankaasi ka jira ay dowladdu gacan weyn ka geysan doonto kembooni waxaa weeyaan nolosha bini'aadanka koow horta waa biya raashinka gadaalan uga dhiga horta waa biya ayadda qur-aanka maxay ahayd wajacalna almaaa kula shayin xayan sooma soo ilahay ma oran wax walbo nolosha waxaa ku xidhanta waa biya biya haddaan haysanin haddii maanta la idiin keeno waxaa weeyaan intaasoo maraakiib raashin biya haddaan ma ku noolaanaysid waan ognahay taas qadar ilaahay ka imaatay kembooni iyo odow weligooda ilahay wuxuu ka dhigay biyaha macaan soomaheen weligeen bi xareed soomaheen awara ilaahay biyahaas xareed isagaa ka dhigay maanta isagaa qaraari ka dhigay beri waan ka rajayna inuu ku soo celiyo macaanka taas ilahay aan u ducaynano taas ilaahay ku shuqle laakiin inaan dadkayna aanu ku dadaano sidii biyahay ku heli lahaayeen waa waajibna saaran dowladdaa saaran annagana idinkaa wada saaranta hataa hadda waxaa rabaa inaan qaraan samayno wala hataa maashiinka biyaha badda ma caaneeya hataa inaan raadsano waa ku qasbana sababto haddaan biyo la haysanin nolooli ma jirto waa laga guuraa magaalada marka insha allahu tacaala intaas ayaan muhiimaddeena ahayd waan idigu faraxsanaha galabta imaatinkiina na aqbasheen noo imaataan annaga fariintaas baa idiin wadnay waan idinla joognaa inta raashinka idinla qaybinaya